hantidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya axmed ciise guutaale ayaa shirkaani ka jeediyey khudbad kooban wuxuuna si gaara u tilmaamay doorka muhiimka ah ee ay s i c p a ay ku leedahay horumarinta xirfadda xisaabiyaasha soomaaliyeed kor uqaadista hofnaanta daafurnaanta maaliyadeed iyo dowlad wanaagga iyo xaqiijinta kalsoonida nidaamka maaliyadda soomaaliya hantidhowraha guud wuxuu sidoo kale bogaadiyey dadaalka s i c p a ee ku aadan dhiirigelinta xisaabiyaasha isagoo ku booriyey in ay sii wadaan howlaha diyaarinta xirfadlayaal la jaanqaadi kara kuwa caalamka shirkan ayaa dhiirigelinaya wada shaqeyn dhex marta hay-adaha maaliyadda iyo kuwa xisaabiyaasha si loo gaaro horumar dhaqaale oo ku saleysan isla xisaabtan iyo hufnaan